alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wslama wbacd qaala almualifu raximah اllah jamiicu ma dakartuhu wma saadkuruhu in shaء allah bayaanuhu fi kitaab اllahi tacaala wfi sunati rasuulihi salى اllah عalayh waslama wmin qowli صaxaabatihi radi allah canhum wasaa'ir اlculamaaءi wa ana adkuru minhu ma xadaranii dikruhu in shaء allah tacaala wallahu lmuwafiqu fi dalik mualifka muqadimadii markii uu ka soo baxay ayuu wuxuu leeyahay dhammaan wixii aan soo sheegay iyo waxa aan soo sheegi doono haddii allah subxaanahu wa tacaala uu doono caddayntoodu waxay ku jirtaa kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo saxaabadiisa qowlkooda iyo culummada kaleeto marka usluubkiisa taaliifka waxaa ka mid ah mualifka raximahullahu inuu aayado soo sardiyo mowduuca uu doonayo inuu ka waramo kadibna axaadiistiisa uu sardiyo kadibna aathaartii saxaabada iyo ummadihii ka dambeeyey uu sardiyo oo markaas kadib uu tacliiqiyo xoogaa iyadoo dadka gobolkood ay aathaarta sardiyaan kaliya laakiin ayna wax tacliiqin isaga marka caadadiisa waxaa ka mid ah markii uu intaas sardiyo kadib ayuu xoogaa tacliiqiyaa oo uu tilmaamaa towjiiha markaas uu doonayo inuu ka bixiyo aayadahaas dilaalaadkooda iyo axaadiistaas uu soo sardiyey waxa uu leeyahay waxaan sheegi doonaa wixii allahu subxaanahu wa tacaala uu iisoo xaadiriyey inaan sheego haddii allah subxaana wa tacaala uu sahlo oo uu doono arrinkaasna allah subxaana wa tacaala ayaa dadka waafajiya qaala allahu caza wajal ina aladiina yatluuna kitaab allahi wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlih inahu gafuurun shakuur waxa uu leeyahay kuwa akhriya kitaabkii ilaahay kuwa akhriya kitaab allah oo wa aqaamu asalaata salaadana toosiya qur-aanku markuu ka warramayo salaadda salaada dukada ma yidhaahdo laakiin wuxuu yidhaahdaa salaada toosiya marka dukasha kaliyaa la dooni mahaya ee dukasho toosan baa la doonahaya oo salaaddu inay waafaqsan tahay salaaddii nabiga sala allahu calayh wasalam wawa anfaquu ka bixiya mimaa rasaqnaahum wixii aan ku irsaaqnay wax ka bixiyo oo markaa siran sir iyo wacalaaniyatan muuqaal u bixiyo qarsoodi iyo muuqaal u bixiyo kuwa marka sifadahaas leh waa kuwa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala akhriya akhrintaas bacdu ahlilcilmi waxay dhahaan waxaa soo hoosgelahaya akhrintaas akhrin lafdi ah iyo akhrin macnawi ah akhrinta lafdiga waa in qur-aankii la akhriyo akhrinta macnawigaahuna qur-aanka wax uu tilmaamahayo in lagu dhaqmo labadooba dabadba waxay dhaheen culammada muxaqiqiinta ah waa akhrin ee qofkii qur-aanka dareeriya laakiin awaamirtiisii aan ag jooginin ama nawaahidiisii aan aqbalinin qur-aankana dareeriya lama dhihi karo ninkaasu qur-aankiibuu akhriyo ma qaado karo sifadaas ina aladiina yatluuna kitaab allah dadka marka kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala akhriya oo salaada toosiya oo ka bixiya wixii aanu ku irsaaqnay waxa wax laga bixinhayo wax qofku asagu samaysta ma ah waa wax la siiyey rabbigii siiyey ayuuna u bixinhayaa ajligiisa marka macnay ku fadhidaa marka wixii aan siinay wax ka bixiy macnaheedu waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa kuu fidiyey adigaba adoon waxba hayn marka siduu kuu soo siiyey isagu waa ina adiguna dadka u siida sidii laguu yeelay waa inaad dadka u yeeshay siran wa calaaniyatan marka sir qarsoodi iyo muuqaalba wax u bixiya sadaqaadka culammadu waxay dhahaan sadaqada faradka ah muuqaal in loo bixiya habboon si aan loo tuhminin qofkaasu inuusan sakawaadka bixinin waxyaalaha faraa'iddaana waxayba ku habboon tahay muuqaal in loo sameeyo hadduu qof masaajidka laga waayo waa la tuhmayo haddii wax saka isagoo bixinaya la waayo waa la tuhmi karaa marka waxyaalaha faraa'iddaana waxay ku habboon yihiin muuqaal in lagu sameeyo si uu qofku tuhmka isaga dheereeyo laakiin waxyaalaha sunanta ah ayaa ku habboon sir in loo sameeyo hadduu salaad sunnaad dukanahayo gurigiisa ku sunnaysto hadduu sadaqaad sunnaad bixin hayo waa inuu ku camal falaa xadiidkii xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu wax kastoo marka sunno ah qarsoodi inay yihiin bay ku wanaagsan yihiin oo ku qiimo badan yihiin oo ikhlaaskoodu wuu ku habboon yahay bal salafku waxay dhihi jireen qofka acmaashiisa iyo khayraadkiisa iyo daacaadkiisaoo dhan bannaanka inay yaalleen ma wanaagsan qofku waa inuu yeeshaa khabii'atan min camal bay dhah oo uu maaragtay rajo weyn ka leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala in uu abaalmar wanaagsan ka siiyo wax u qarsoon oo aada agtiisa uga weyn oo uu asaga iyo rabbigiisu kaliya ka warqabaan ee dadku aysan la ogeyn yarjuuna dadka markaa sidaa ku sifaysan yarjuuna waxay rajaynayaan tijaaratan bay rajaynayaan tijaaro beec mushtari lan tabuura aan baarin ama aan halligmin aa tijaaro meel martay oo ribax laga helahayo oo ribaxeedu uu madmuun u yahay ayay rajaynhayeen markii intaas qofka laga soo helo liyuwafiyahum si uu uga oofiyo rabbigoodu ujuurahum ajaryaalkoodii si uu uga oofiyo ayib ajaryaalkoodiisuu ugu oofiyo iyo wayasiidahum min fadlihi uuna u siyaadiyo fadligiisa wax uga siyaadiyo laba shay baa muuqata marka ajarkoodii inuu u oofiyo fadligiisana uu wax uga siyaadiyo ayay rajaynhayaan ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu sidaa u galo oo acmaashii ay sameeyeen ajarkoodii uu siiyo kadibna xaggiisa uu xoga siyaadiyo bacdu ahlilcilmi baa waxay dhaheen liyuwafiyahum ujuurahum waxa weeyaan camalkaas uu sameeyey ajarkiisii oo hal ah inuu siiyo ilaahay camalkii aad samayday ajrigiisa oo hal ah in lagu siiyo waa liyuwafiyahum ujuurahum waa qaadatay ajarkaadi wayasiidahum min fadlihi waa sagaalka marka ilaan camalka ilaahi subxaanahu wa tacaala wanaagsan toban ajar buu leeyahay mid waa camalkii uu qaabilsan yahay inkastoo uusan u dhigminin maca daalika laakiin camalkiibuu qaabilsan yahay halkaas ajar sagaalka kalena wayasiidahu min fadli waa ziyaado ilaahi subxaanahu wa tacaala xaggiisa qofka uga imaata haddii lasii siyaadiyo ilaa laga gaaro sagaal waxaan leeyahay lix boqol iyo sagaashan iyo sagaal ilaa sabcamia ah buu ilaahay wax siyaadiyaa marka ilaa sabcamia hal haddii laga jaro maxaa soo harahay lix boqol iyo sagaashan iyo sagaal waa ziyaado haddiiba toban laga sii badiyo oo toddoba boqol la gaarsiiyo toddobadaas boqol halbaa camalkaadii qaabishan laakiin lix boqol iyo sagaashan iyo sagaal waa ziyaado aan camalka qaabishanayn ee ah fadlun min allaahi subxaanahu watacaala inahu allah subxaanahu watacaala hafuurun waa mid dembi dhaaf badan shakuurun shukrin badan waa dembi dhaaf badan yahay waana shukrin badan yahay shukrintiisa badan waxayba tahay hal camal markii aad samaydo oo uu hal abaal markaa siiyo inuu kuu siyaadiyo lix boqol iyo sagaashan iyo sagaal waa shukrin badid macnaheedu ayib culummada gobolkood waxay dhaheen aayaddaas waxa weeyaan aayat lquraa aayad lagu imtixaanayo weeyaan dadka qur-aanka yaqaana dadka qur-aanka yaqaana aayad bay qur-aanka ku leeyihiin waa aayaddaas maxaa laga rabaa altilaawa alxisiya walmacnawiya qur-aanka waa inay akhriyaan akhrintooduna waa inaysan noqon faruuryaha wax ka soo baxa kaliya ee qalbigana waa inay ka akhriyaan oo ay ku camal faraan qur-aanka waxa uu sheegahay oo iyaguna ay salaadii toosiyaan oo ay sadaqadii ka qayb galaan la bixinhay curfi hore baa jiray marka wadaad in asaga wax lagu sadaqaysto mogi inuusan asagu wax sadaqayn la waa inuu asagu u horeeya dadka sadaqada bixinaayo wadaad in wax la siiyo moogi isagu wax ma bixinaayo maya aayatulquraa weeyaan aayaddii qur-aanka uu ku lahaa wadaadku waxay tilmaamaysaa inuu sadaqadii isagana wax ka bixiyo oo uu sadaqada dadka ugu horeeyo ayib وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله سبحانه وتعالى يقول لي إن هذا القرآن قرآن كان يهدي وحو تصينهيا lilatii xaaladda hiya iyadu aqwamu u toosnaan badan xaalaadka ilaahi subxaanah watacaala qur-aanka wuxuu leeyahay dadka wuxuu tusiyaa oo uu ku hanuuniyaa oo ugu caddeeyaa xaaladda ugu toosnaan badan kelmad aada u gaaban weeya laakiin aada u macno wey aayaddan waxaa aada isu ag istaagay alamiinu shaqiidi raximah llah fii adwaal bayaan oo ay dhici karto qof mufasira oo intaa uu ka sheegay ka sheegay inuusan badnayn oo aayaddaa siduu ag u istaagay oo uu istaaggaa u dheereeyey aysan jirinin dad mufasiriinha sidaas yaal oo wuxuu leeyahay marka qur-aanka waxa uu tusiyey dadka oo dhan ama ha noqdeen wax ku saabsan ictiqaadaad ama cibaadaad ama tashriic tashriicaasuu dhinac kasta ha noqdo ama buyuuc ha noqdo ama ankixo ha noqdo ama jinaayaad ha noqdeen waa waddada ugu toosnaanta badan oo wax ka toosan oo la sharciyey karaa aysan jirinin markaas buu marka amhilo badan keenahayaho uu leeyahay maaragtay cibaadada nuucaasa wax ka toosnaan badan lama ah ictiqaadka nuucaasa wax ka toosnaan badan lama ah mucaamalaadka nuucaasa oo qur-aanku sharciyey wax ka toosnaan badan lama ah marka wax kasta oo qur-aanku uu tilmaamay waa waxa uu toosnaanta badan oo wax ka toosan ama ka habboon ama dadka uga nafci badan aysan jirin oonan suuragal ahayn in la jideeyo wax ka toosnaan badan ama dadka uga habboon dadka marka marmar shayaatiinul insi waljin intay ka qaalib noqoto dhaha wakhti walba wuxuu leeyahay hab lagu dhaqmo waxyaalo aan zamankan la soco karinin ayaa qur-aanka ku jira ama sharciga ka mid a oo u baahan markaa in sharci loo dejiyo waa masaakiin weeyaan war ma hayaan wakhtiga uu sidaa uu leeyahay wuxuusan ka marayn qofku naqsi oo ku saabsan xag caqli ama xag fikri ama xag caadifo waxa markaas uu sameeyo oo uu isagu u arko in ay ugu habboon tahay wax la jideeyo waxaa dhici karta bacda fatra wajiiza inuu u arko wax ugu foolxun inay yihiin oon la aqbali karin ayna suuragal ahayn in wax faa'iida laga gaaro marka waxa qur-aanku uu tilmaamahayaa zaman kasta iyo makaan kasta iyo ummad kasta waa shayga ugu toosnaan badan oo ugu wanaagga badan oo ugu islaax badan islaax adduunyo ama islaax aakhiro wayubashiru almu'miniina aladiina yacmaluuna alsaalixaati anna lahum ajran kabiira wuxuuna u bishaaraynayaa qur-aanku mu'miniinta ah kuwa sameeya waxyaalo wanaagsan wuxuu u bishaaraynayaa mu'miniinta ah kuwa sameeya waxyaalo wanaagsan marka waxaa loo baahan yahay aliimaan iyo camal saalix oo iimaankaas timaartiisii ah acmaal wanaagsan baa loo baahan yahay marka dadka mu'miniinta ah oo acmaasha wanaagsan sameeya ayuu u bishaaraynayaa qur-aanku oo wuxuu ugu bishaaraynhayaa anna lahum ajran kabiira in ay iyagu iska leeyihiin ajar weyn qur-aanka marka ajri kabiir ajri kariim risqi kariim waxaasoo dhan jannada weyn aa loola jeeda ajarka wanaagsanoo weyn waa jannada wuxuu ugu bishaaraynhayaa marka jannadii marka qofka in waxa uu samaynhayo wax wanaagsan ka helahayo waxay keeni kartaa inuu ku dhiirrado camalkii marka qur'aanka waxaa ku jira waciid iyo wacdi oo waxa aad samaynayso inaad wanaag ka helaysid haddii aad ka tagtona aa khatar ku gelaysid aad bay ugu soo laalaabataa qur-aanka si uu qofku wixii khatarta ahaana uga fogaado wixii wanaagsanaana maadaama loo sheegay ballanqaad wanaagsanna loo ballanqaaday inuu ku dhiiray wa anna aladiina laa yu'minuuna bialaakhira iyo kuwa aan rumaysnayn aakhira wyubashir almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaati ana lahum ajran kabiira wa ana aladiina laa yu'minuuna bialaakhira iyo iyo kuwa aan aakhiro rumaysnayn actadnaa lahum inaan u diyaarinay cadaaban cadaab aliiman mu'liman ee xanuujiya marka wa ana aladiina laa yu'minuuna bialaakhira bishaaradii bay ka mid tahay waxaa loogu bishaariyey laba shay in ay iyagu leeyihiin ajar weyn oo janno ah oo ay ka badbaadeen naar iyo cadowgoodii ay iskhilaafsanaayeen oo ay ishaysteen adduunyada oo kafara'da ahaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ciqaabahayo in arrinkaa loo sheegon ayagay bishaaro u tahay cadowgaada in la halligo waxaa dhici karta inaad uga kalsoon badanta axyaanan in gacan lagu fidiyo adiga marka laba shay bay bishaaradu marka noqonaysaa inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala ajar weyn ugu bishaareeyey inuu siinhayo iyo cadowgoodii kafarada ahaa iyo cadowgii ilaahay oo kafarada ahaa in uu u diyaariyey cadaab mu'lim ah wa qaala casa wajalla wanunasilu waxaan soo dejinaynaa min alqur'aani isagoo qur'aankii ah maa qur'aan huwa isaguba shifaa'un caafimaad ah iyo waraxmatun naxariis lilmu'miniina mu'miniinta naxariis u ah walaa yasiidu aldaalimiina mana u siyaadinayo daalimiinta kafarada ah ilaa khasaaran wax aan khasaare ahayn u siyaadinayo aayaddii horeeto waxaa ka muuqatay qur-aanka akhrintiisa fadliga uu leeyahay aayaddii labaadna waxaa ka muuqatay wax kastoo toosnaan badan inuu qur-aanku tilmaamay aayaddanna waxay tilmaamaysaa caafimaad inuu yahay qur-aanku oo ilaahay wuxuu leeyahay waxaan soo dejinaynaa isagoo qur-aankii ah qur-aan caafimaad caafimaadkaasu marka caafimaad xisi ana waa yahay caafimaad macnawi ahna waa yahay labadaba caafimaad buu ka yahay cudurka quluubta insaanka ku jira oo kufriga ah ama macaasida ah ama shukuugta ah qur-aanka ku tadaburidiisa iyo akhrintiisa iyo ku camalfalkiisa weeyaan caafimaadkeeda amraadda xisiga ahoo dadka ku dhacdana hadduu qofku akhriyo qur-aankii oo isku akhriyo oo isku daaweeyo caafimaad weeyaan arrinkaas marka waa arrin muxaqaq ah oo wax kasta oo cudura qur-aanka in la ysaga daaweyi karo laakiin dadkii waxay u leexdeen bay culimmadu dhaheen dibbigii kuuxaaniga ahay intay ka fogaadeen bay dibbi bashari u laaqteen ama ay u leexdeen arrinkaasuna wuxuu dhacay ama uu yimid markii ictiqaadkii qur-aanku uu liitay ama uu daciifay ee qofku hadduu ictiqaadkiisu fii alqur'aan iyo inuu caafimaad yahay uu qalbigiisa ku weyn yahay oo uu aad iyo aad u rumaysan yahay inuu ku caafimaadahayo ilaahay inuu imtixaano waa dhici kartaa laakiin waa ku caafimaadahayo marka ictiqaadkaasoo daciifay baa wax waa dhacay qur-aankii in laysku akhriyo aan lagu caafimaadin ee markaas dadku waxyaalaha xisiyaadka ah iyo caqaaqiirta basharku ay sameeyaan inuu u leexdo marka qur-aanka caafimaadnimadiisu waa qaa'im laakiin waa qofkii ku kalsoon oo ictiqaadsan dadka fii kulli zamaan waxaa dhici karta in ay markii cudur ku dhaco markiiba u degdegaan ama qalbigoodu markiiba uu ku tacalluqo daawo xisi ah oo markaa waxa ugu soo horeeyo qalbigooda ku dhaca uu noqdo daawada bani aadamku ay sameeyaan marka haddii qalbigu shaygaas uu ku tacalluqay wukila ilaa maa tacallaqa bihi qalbuhu shaygaas baa loo daynhaya marmar waxaa arkaysaa in la yidhaahdo bal qur-aankana ku akhriyo bal qur-aankana ha lagu akhriyo bal qur-aankana ha lagu akhriyo waxba ku soo bixi maayo waana badan yahay warkaasu yacni ama uslubkaas waa badan yahay ama ictiqaadka noocaas waa badan yahay bal qur-aanna ha lagu akhriyo mar hadday joogto marka war qur-aanna ha lagu akhriyo bal qur-aanna ha lagu dayo waxba ku soo bixi maayaan ayib wanunazilu min alqur'aani mintaasu marka ma tabciidiya miyaa haddii ay tabciidiyan noqoto waxaa ka muuqanaysa meesha qur-aanka inuu laba qaybood yahay qayb caafimaad ah iyo qayb aan ahayn laakiin culimmadu waxay dhaheen maya mintaasu tabciidiya maahe bayaan weeyaan oo ah waxaan soo dejinaynaa iyadoo qur'aan ah isagoo qur'aan waxaan soo dejinayno qur'aan isagu caafimaad ah marka qur-aankii bay caddaynaysaa laakiin tabciid ma aha qur-aanku oo dhan mana waa caafimaad weeye meeshii laga akhristo ama aayaddii laysku akhriyo ama suuraddii laysku akhriyo kulli caafimaad weeye mu'miniinta naxariis buu u yahay qur-aanku waa shay allah uu ugu naxariistay laakiin kuma intifaacaan daalimiinta kafarada uhu mar haddayna ku intifaacinna waxa uu u siyaadiyaa un khasaaro mar haddii aynan ku intifaacayn khasaaro unbay ka kororsanhayaan oo beenintaas ay qur-aankii beeniyeen baa khasaaro un u soo kordhinaysa wa qaala caza wajalla yaa ayuha annaas qad jaءatkum mawcidat min rabbikum wa shifaaءu lima fi اsuduur wa hudan waraxmat lilmu'miniin yaa ayuha nnaas hudad yahow qad jaa-atkum waxaa idiin timid mawcidatu waano ayaa idiin timid ilaahay marka aayaddii aan soo dhaafna wuxuu ku tilmaamay caafimaad iyo naxariis aayaddaanna wuxuu ku tilmaamay mawcido waano iyo caafimaad iyada wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala dad yahow waxaa idiin timaaday mawcida yacnii waano oo min rabbikum rabbigiinna idinkaga timaaday wax uu sameeyey muxamed ma aha wax uu isagu abuurtana ma aha waa mawcida rabbigiinna idinkaga timid weeye iyo wa shifaaun limaa fi suduur iyo caafimaad waxyaalaha suduurta ama xabadyaalka ku jira oo shukuugta ah ama kufriyaadka ah caafimaad buu ka yahay wa hudan waa tusaalo iyo tusmo iyo waraxmatu naxariis oo lilmu'miniina u sugnaatay mu'miniinta kaliya ayuu naxariis u yahay marka aayaddaana wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mawcida inuu caafimaad yahay inuu hanuun yahay inuu naxariis yahay ayb وqاl عزa وجل yا أyهa الناas qad جاءkم برهاn min رbكم وأنزلna إلykم نورا مبيnا فأma الذيna آmنوا bاللh واعتصموا bه فسيدخلهم في رحمة mنه وفضل ويهdيهm إلyه صراطا مستقيma yا أyهa الناas dadyahu qad jaa'akum burhaanun min rabbikum waxaa idiin yimaaday xujo ayaa idiin imaatay oo rabbigiina idinkaga imaatay burhaan waa xuja qur-aanku waa xujo rasuulkuna waa xujo wa anzalnaa ilaykum waxaan idiin soo dejinnay nuuran iftiin nuur buu ilaahay ku tilmaamay marka qur-aanka inuu iftiin yahay qofkii aan qur-aankii rumayn oon ku dhaqminin nalkiibaa ka dansan waxba kala dareemi mahayo wax khayr iyo wax shara kalama oga wax uu ku kala ifiyoon lama ah wax dalaal iyo wax hanuuna ma garanhayo wax kufri ah iyo wax iimaana ma garanhayo nalkuu ku arki lahaa baa ka maqan sida qofku haddii nalku uu masaajidkan hadda nooga damo waxna uma jeedno waxna ma akri karno qof kobtiisii meeshay taallo garanayo lama ah marka sida waxyaalaha xisiyaadka ah nuurku uu u bidhaamiyo ayuu qur-aanku waxyaalaha macaanida ah macnawiyaadka u bidhaamiyo weliba nuurkaasu marka waa nuur aad u cad oo aad u ifahaya fa ama aladiina aamanuu billaah kuwa rumeeyey allahu subxaanahu wa tacaala waictasamuu bihi isaga ku dhegay yacni diinkiisa ku dhegay kitaabkiisa ku dhegay fasayudkhiluhum wuxuu gelinayaa oo geli doonaa fii raxmatin naxariis oo minhu xaggiisa ka timid naxariis xaggiisa ka timid ayuu geli doonaa iyo fadlin fadli wayahdiihim ilayhi siraatan mustaqiima wayahdiihim waxa uu tusi doonaa siraatan mustaqiiman waddo toosan oo ilayhi isaga gaarsiida ayuu tusi doonaa kelimadaas marka haddaa laba mafcuulo sariixana waa qaadataa mafcuulka labaadna ilaa baa marma raacdo maalan wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim uu ilaah yiri yacni wainaka latahdi annaasa dadkii baad hanuunisaa maxaad ku hanuunisaa ilaa siraatin mustaqiim labadii mafcuul marka midkii dambe wuxuu qaatay ilaa marmarna laba mafcuul oo waadixa ayay qaadataa oo aan xarf jar la socon sida faatixada markii aan akrinayno ihdinaa asiraat almustaqiim mafcuulkii koobaad aw naa ihdinaa haye kii labaadna asiraad almustaqiim tanwa sidoo kale weeyaan wayahdiihim mafcuulkeedii koobaad meeye him ha damiirkaas hadaa wey kii labaadna siraad almustaqiim marka wuxuu ku hanuuniyaa wuxuu ku hanuuninayaa oo tusinhayaa siraadan mustaqiiman ila allah yacnii waddo toosan oo ilaahay subxaanahu watacaala gaarta ayuu qur-aankii dadka tusinaya ayadana ilaahay wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa inuu yahay xujo inuu nuur uu yahay ayuu ku tilmaamay wa qaala caza wajalla wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wactasimuu ku dhega bixablillaahi allah subxaanahu wa tacaala xarigiisa jamiican dhammaantiin adinkoo ah idinkoo dhammaantiin ah waxaad ku dhegtiin xariggii allaah marka diinkiisu waxa uu gaarsiinhayaa dadka jannadiisa iyo radihiisa sida xarigga qofka haystaa meesha uu rabo inuu gaaro uu xariggaas ku gaaro xisiga allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay marka walaa tafaraquu hana kala teginina aayad yaable weeyaan walaa tafaraquu ha kala teginina kala taggu waa shay aada iyo aada diinka uu foolxun oo ugu liita oo shar adduunya oo shar aakhiro ay ka dhalato marka diinku wuxuu ku salaysan yahay alijtimaac wa cadamu tafaraq in wada la wada joogo oo aan la kala teginin wada jooggaasu marka ma aha maqsuudku abdaanta meel inaan wada joogno meel wada dhoobannaha ma aha waa inaanaan ku kala teginin ictiqaadka iyo umuurta qalbiga kaas baa marka kala taggiisu dhib keeni karaa laakiin dadka abdaantoodu inay kala fog tahay dhib ma keeni karto waxa dhibka keeni kara waxa khatarta keeni kara waa atafaruqu fi lquluub quluubta oo kala tagta kala jeesata waxa ay ku kala jeesanayso waxa u horeeya bay dhaheen culummada oo furqada ah ictiqaadka in lagu kala duwanaado oo ictiqaadkii saxiixa ahaa oo saliimka ahaa oo rasuulkii iyo saxaabadiisii iyo salafkii ay ku taagnaayeen laga leexdo waa furqa khatar a weeyaan furqada midda ugu khatarnimada badan weeyaan ictiqaadka in lagu kala duwanaado qofba wax uu ictiqaadsan yahay haddii lagu kala duwanaado ictiqaadka diin lama wada wadi karo xaqna lama wada difaaci karo wax muslimiinta cizi u ahna lama wada dooni karo mar haddii quluubtii kala joogto oo ay kala tagto oo aan laysku caqiide ahayn laguma heshii karo waxaasoo kale bal fiiriya maalan raafidada oo kaleeto wax kasta oo la yidhaahdo ha la qabto oo muslim bay maslaxo u tahay inay fashiliyaan bay isku dayahay oo iyagu markaas ay maleegaanba shar iyo isku kala tagsanaan ama khilaaf inay maleegaan marka haddii mar ictiqaadkii lagu kala duwanaado wax wanaagah layslama fahmi karo wax wanaagana lama wada qabo karo culummadu waxay dhaheen tafaruqa ku xigaa waxa weeyaan atafaruqu fi siyaasa siyaasadda iyo dareenka masaalixda iyo mafaasidda in lagu kala tago oon dhinba ay wax u muuqdaan kaasuna wuxuu ka mid yahay isaguna khatarta jirta haddii qoloba gaar ay wax u aragto oo qoloba gaar ay u gulufto oo iyaga ay meel uga dhigteen maslaxadda marka lama samay karo difaac mushtarak ah ama masaalix mushtaraka lama taxqiiji karo waayo aragtidii waa kala duwanoo adiga waxaad masaalix u arkayduu mafaasid u arkahaya isagu wuxuu masaalix u arkaya adiguna mafaasid u arkaysa waa la kala taagan yahay marka sidaa daraaddeed marka culammada waxay dhaheen khilaafka caqadiga ah waa muxaram waana furqadii ilaahay uu nahiyey khilaafka siyaasiga ahuna waa muxaram waana furqada uu ilaahay uu diiday oo uu nahiyey labadaasba waa in la yska ilaaliya haddii ay muslimiintu madax leeyihiin sharcan waa inaan khilaaf siyaasiya la abuurinin ama axsaab siyaasi ahoo khilaafsan waa inaan la abuurin ee maamulkaas muslimku uu wada leeyahay oo u wada samaystay la wada hoos joogo qof kaleeto uunan isku dayinin inuu khilaaf siyaasiya abuuro ama xisbi siyaasiya uu abuuro waxaa lagu leeyahay tacadud alaxsaab aa dunyada ka jirta ninkii raba guluf siyaasadeed xisbi siyaasiya ha abuuro ha samaysto xisbi siyaasiya mid diineed samaynteedu waa muxaram sharcan kitaabka ilaahay bay ku caddahay walaa tafaraquu waayo waa aasaaska furqada nin walba inuu yidhaahdo aniga barnaamijkan la wado iyo dadkan maaragtay wada jooga waxa ay ku wada joogaan ma rabo haddii aynan jirinin dowlad islaam ah oo ummaddii ay ku wada hoos nooshahay iyadana waxaa loo baahan yahay markaasoo kaleeto waxaa la yidhaha zamanulfitna baa la yidhaahdaa alimaam axmed markii la weydiiyey wuxuu yidhaahday tara zaman alfitna idaa lam yakun imaama haddii marka madax sharci ah ayna jirinin xisbi in la sameeyo ama koox in la sameeyo ama urur in la sameeyona waa furqo xaaraan ah waxaa la rabaa dadkoo wada jooga oo aan kooxa kooxa u bixinin xisbi xisbi u qaybsaminin urur urur u qaybsaminin in si wada jooga wax loo samaysto saasaa waajib ku ah marka furqadu waxay dhaheen culammada muxaqiqiinta ahu furqada ictiqaadiga ah waa furqada ilaahay uu nahiyey furqada siyaasiga ahuna waa furqadu ilaahay uu nahiyey laakiin furqa fi lmasaa'il wakhaasatan masaa'il fi lfuruuc khilaafkoodu furqa ma dhali karo haddii aan xajmigeeda laga weynayn ama aan la dhaafsiin oo culammadii horeeto saxaabadii masaa'il fiqhiyaad ah ama masaa'il furuuca waa isku khilaafeen laakiin khilaafkoodaasu ma sababinin furqa iyo shiqaaq ma usan sababin waxay dhaheen marka khilaafku saddexdaasuu noqon karaa khilaaf caqadi ah khilaaf siyaasi ah khilaaf furuuci ah khilaafka kaas furuuciga ah si deggan waa in laysula goobaa oo laysula baxfiyaa haddii hal wej markaa ay soo baxdo markii si deggan wax loo wada baaro waa wejkaas in la wada qaata haddii laysqancin waayo qof kastaa isagoo haysta qowlkiisii waa inuusan qofka kaleeto u muujinin furqo qowlkaada hayso laakiin ha ka dhigin qowlkaada qowl sabab u noqda furqo iyo shiqaaq waxaa kala duwan alkhilaaf waalfurqa ama alkhilaaf washiqaaq waa kala duwan yihin qofka masala u muuqan karta oo markaas intuu baaray isagoo ahal u ah inuu wax baaro uu qanaaco gaaray qof kale hadduu la baaro hadday isu soo dhici waayaan nin walba waa inuu masaladiisa haysta mushkila ma laha laakiin waa inaysan gaarin heer furqo iyo shiqaaq waa inaysan gaarin hadday heerkaas gaarto waa muxaram iyadan abu xaniifa raximah ullahu ayaa wuxuu qabay rafculyadayn salaadda markii la xiranayo kaliya in gacnaha kor loo qaado laakiin markii la ictidaalahayo inaan kor loo qaado markii la sujuudahayo inaan kor loo qaado labada ragco markii laga soo istaago inaan kor loo qaado saas buu rumaysan alimaam cabdullahi bn mubaarak muxadis ahari uhu sunni buu ahay labadoodoo iskhilaafsan baa salaadu soo gashay oo masala isku haysta markaasuu wuxuu yidhi na duji abuu xaniif uu yidhi na duji cabdullaahi baa dujiyey mar imaam noqday sunnadiibuu dabaqay afartii meeloodoo gacmaha kor loo qaadahayay buu qaaday salaaddii markii laga baxay wuu xoogaa u geliyey wuxuu yidhi cabdullaahiyow saa gacmaha marka u qaadqaadaysay waxaan isiriyo amuu duulaa markaase waxay dhaheen jawaab aad u kooban oo dhagaxoo kaleahu afka u geliyey wuxuu yidhi middii koowaadoo adigu aad ogoleed haddaanan duulin kuwanan saddexda ahu duulitaan ma keeni karaan buu marka iyagoo masalo isku haysta oo daliilkeeduna uu cad yahay weliba ayuu ninna imaam noqday ninna ma'muum noqday kama aysan imaanin khilaafkaas furqo iyo imaam iima noqon kartid mar haddaan ishaysanno oo aan masaa'il isku haysanno mafaahiimtii markay soo liidatay oo dadkii ay fahmigoodu ku saabsanaan masaa'ishaas aad u soo kharibantay waxaan soo gaarnay oo kitaabadii noogu qoran oo kutubtii fiqiga aan akhrisanayna ku qoran ma habboona in lagu daba dukado nin faasiq ah iyo nin xanafi ah fiqi shaafici noogu qoran in aad imaam xanafiga la dukato ama imaam faasiqa la dukato iyo inaad keligaa dukato keligaa inaad dukata ayaa habboon bay waxaas fiqi miya marka fiqi ma laqwi weeyaan iyo ummaddii oo la kala dirahayo weeyaan bismi lfiqhi lagu kala diro ayib walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum waxaad xustiin oad hadal haysiin nicmadii allah subxaanahu wa tacaala calaykum uu korkiina idinkugu nacmeeyey id kuntum acdaa'an markii aad ahaydeen cadawyo aad cadawyo iscunaayo ahaydeen aayaddan waxay tilmaamaysaa bay culimmadu dhaheen xaalad ka taagneed laba qabiilo oo yaman u dhashay oo madiine deganaayo la yidhaha al-aws waalkhasraj oo wakhtigii jaahiliga aad isu dagaalami jir isu dagaalami jiray oo islay jiray walaalan ahaa oo dagaal gaamuray oo gaaray boqol iyo labaatan sannadood oo isgaawin ah uu ka dhexeeyey ayaa nebigu ku soo baxay wakhtigoodii marka madiine bay ka imaadeen makay imaadeen nebigay dhowr goor la kulmeen qaybo ka mid ahaa rumeeyey waxay dareemeen marka ama ay rajeeyeen nebiga ahlul kitaabka yahuudda oo madiine la degan uu ay ka sheekay jireen inuu isagii markaas bay misana waxay rajeeyeen dagaalkii gaamuray oo u dhexay jiray oo boqol iyo labaatanka sano gaaray inuu rasuulkan gacantiisa ku dhammaa karo sidii bayna u noqotay marka id kuntum acdaa'an markii aad ahaydeen cadawiyo oo markaa fa allafa bayna quluubikum quluubtiina dhexdeeda uu isu dumay quluubtiina isu dumay oo fa asbaxtum aad noqoteen binicmatihi ikhwaana nicmadiisa iyo isuduntiisa sababteeda aad walaalo ku noqoteen meeshii aad awal isu ahaydeen cadawyo nicmadaasuu ilaahay xusaysinhayaa marka mar haddii furqo la sheego waa in la sheegaa ama la xusuustaa marka qiimaha uu leeyahay ta'liifka muwaafaqada wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin min annaar kuwa kor taagan god naar ah afkiisa ayaad ahaydeen god naar ah afkiisa baad ahaydeen kuwa kor taagan ayib qofka godka kor taagan waxaa u dhiman godka inuu ku dhaco kaliya wax kale kama xiga iyagana dagaal jaahiliya ayaa u dhaxeeyey waa isgaraac-hayeen waa islaynhayeen iyagoo kafara ah mar haddii marka ay dagaalamaan dil baa u ka xiga hadday mar isdilaan oo ay dhintaan naartii bay ku shubmeen marka marka naartii inay ku shubmaan waxaa ka xigta uun inay isdilaan oo gaalnimada ku dhintaan oo iyagoo kafara intay islaayaan ay baaba'aan naartii bay ku shubmeen marka iyagoo kor taagan god naar ah oo ay ka xigto inay safaf isku garaacaan ayuu ilaahay ka badbaadiyey fa anqadakum minha wuxuu idinka barbaariyey xufradaas naarta ah uu idinka barbaariyey godkaas naarta ah ayuu idinka badbaadiyey waa nacmo weyn weeya nacmo la egba aan la arag qof kor taagnaay naar oo ilaahay uu ka soo qafo nacmo lamida lama arko kadalika sidaasoo kale ayaa yubayinu allaahu uu allahu subxaana wa tacaala idiin caddaynhayaa lakum adinka aayaatihi aayadihiisa lacalakum tahtaduuna si aad u hanuuntiin wax u fahamtiin wa xablullaahi tacaala huwa alqur'aan weeyaan alif buu leeyahay marka aayaddaasna allah subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qur-aanka inuu yahay xablullaahi xarigii allah waa qur-aanka weya وqال عز وجل الله نزل أxسن الxadيiث allah سubحaanه وتaعaalى wuxuu soo dejiyey hadalkan ugu wanaaga badan kan ugu wanaaga badan hadal oo ah qur'aanka kitaaban ayuu soo dejiyey mutashaabihan ee isu eg oo aan kala duwanayn oo xagga xaqaa'iqda iyo fasaaxada isaga eg oo mahaaniya mid la soo celceliyey ah mahaaniya jamcu muhannaa weeyaan yacnii qur-aan la soo celceliyey oo qur-aanku wuxuu aada u soo celceliyaa marka qasaskii aada u soo celceliyaa axkaamtii aada u soo celceliyaa xujajtii aada u soo celceliyaa si dadka adhaantooda ay ugu sugnaato waxa uu doonahayo qur-aanku inuu caddeeyo sidaas baa marka qur-aanka loogu magacaabay mahaani taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum waxaa la jariirocoota oo qur-aanka ka jariirocooda kuwa ka cabsanaya rabbigooda maqaaradooda markii qur-aanka waciidkiisa ay maqlaan naarta iyo cadaabkeeda ay maqlaan ayuu qur-aanku saameeyaa quluubtooda iyo maqaarkooda oo maqaarkooda uu jariirocooda iyagoo ka cabsanhaya naartaas iyo cadaabkaas uu qur-aanku sheegayo uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illaah marka wasfiga ugu wanaagsan oo dadka muslimiinta lagu sifeeyo mu'miniinta lagu sifeeyo markay qur-aanka maqlaan waa iqshicraaru ljuluud wasfiga ugu sarreeyey oo ay ku sifaysnaayeen saxaabadii ridwaanullaahi calayhim laakiin quluubta dadku isku taxamul ma aha kadib waxaa soo baxay wakhtigii taabiciinta dad qur-aanka markay maqlaan oo waciidkiisa ay maqlaan aan quluubtooda xukuminin oon jirkooda xukuminin oo waxa ay maqlahayaan uu ka qaalib noqday oo gabalkood ay maqalkiisa la jiradaan bal gabalkood ay la dhintaan markay maqlaan qur-aanka gabalkood markay maqlaan ay qayliyaan oo qofku uunan garanayn wax uu ku hadlahayo zuraarat ibnu awfa nin la yidhaahdo raximahullahu taabiciinta ka mid a aan soo marnay salaad isagoo dujinhayo fajarkii mexraabkii taagan aayad intuu akhriyey aayaddii markuu akhriyey intuu taxamuli waayey aayaddii waciidkeedii uu ku dhacay meesha meeshii laga soo jiiday isagoo meyd marka saxaabadu waxay ahaayeen iyaga sidaa ilaahay uu ku tilmaamo oo ah taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshauna rabbahum laakiin dadkii ka dambeeyey xaalad kala duduwan bay soo mareen un oo ay yacni ka muuqatay gabal la jirada gabal la qayliya gabal la dhinta qur-aankii maarata waciidkiisa maqalitaankiisa waxaa laga wariyey cumar radi allaahu canhu aayadaha gabalkood markuu akhriyo inuu la xanuunsan jiray oo guriga lagu soo booqan jiray xanuun qabta awgiis qur-aankii taiirka uu geliyey uu uga tegey uma tanuunu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikrillah kadibna waxay u jiracdaa juluudoodii maqaarhadoodii iyo quluubtoodiiba dikriga ilaahay markii marka ikshicraarkaas uu ka dhammaado ayay quluubtooda iyo maqaarkoodaba u jilcaan dikriga ilaahay cibaadadiisana ay u jilcanaadaan daalika kaasu waa huda allaah allah subxaana wa tacaala hanuunkiisa yahdii bihi man yashaa wuxuu ku hanuuniyaa hanuunkiisa qofkii uu doonayo hanuunka ilaahay baa haysta nicmo ilaahay uu haysto weeyaan qofkuu doona ayuuna u fidiyaa qof qof u fidi kartana lama arko waman yublil illaahu famaa lahu min haad qofkii uu ilaahay uu doonhayo inuu dhumiyona qof hanuuni karaa ma jiro marka hanuuninta iyo dhuminta waa wax gacan rabbi ku jira wax gacan bashar ku jira ma aha ilaahay kaliya ayaa waxna hanuuni kara waxna dhumi kara qofkuu hanuuniyo qofna ma dhumi karo qofkuu dhumiyona qofna ma hanuuni karo marka aayaddaasna wuxuu allah subxaana wa tacaala ku tilmaamay axsana alxadiid inuu yahay kitaabka ilaahi wa qaala caza wajalla kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab kitaab weeyaan aan kuu soo dejinnay adiga isagoo ah mid la barakeeyey oo qofkii rumeeya ayaa loo barakaynhaya qofkaas buu mubaarak u yahay liyadabbaruu aayaatihi waxaanu u soo dejinay buu ilaahay leeyahay kitaabkaas si ay aayaadkiisa ugu tadabburaan oo ugu fekeraan marka tadabburka qur-aanka waa shay matluub ah markii lagu tadabburo ayuu qur-aanku ta'hiiri karaa qofkii oo macaanidiisii ay ku degi kartaa oo macaanidiisii ku degtay wuu u beddeli karaa dhaqan waliyatadakara ulul albaab iyo in ay waantoomaan kuwa iska leh quluubta ay ku waantoomaan marka kuwa quluubta laha ku waantoomahaya dayib kuwaan quluubta lahayn kuma waantoomahayaan kuwa aan quluubta lahayn waayo waa kafaradii quluub miyaan ku jiran waa ku jirtaa laakiin mar haddii quluubta loogu talagalay ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu garto oo ilaahay xuquuqdiisa lagu fahmo ee lagu fahmi waayo quluub aan jirin waayo sida xawaastaoo kaleeto loo leeyahay dhegana ma laha oo af ma laha oo indha ma laha quluub ma laha iyadana waa sidoo kaleeto wa qaala caza wajalla wakadalika anzalnaahu qur'aana carabiyan wasarafnaa fiihi min alwaciidi lacallahum yattaquuna aw yuxdisu lahum dikraa wakadalika sidaasoo kale ayaan anzalnaahu u soo dejinnay qur'aanan isagoo qur'aan aan qur-aanka usoo dejinnay carabiyan ee carabi ah oo afkii carabta ku soo degay taasuna waa nicmo gaara oo ilaahay uu u fidiya carabtii qof kasta nicmada uu u fidinhayo waa wax uu ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga kaliyuhu uu doonahayo wasarafnaa fiihi min alwaciidi waxaan ku gedgedinnay qur'aankii gooddigaan ku gedgedinnay hadba sibuu ku imaan hayaa waciidka ku jira qur-aanka hadba si ay dhici karto marka sidaas si ka duwan sidii hore si ka duwan inay wax taiiri karto qofka gabal dadka gabalkiis qulubtooda ay wax ka bedeli karto haduu ilahay doonahay sidaasbuu marka ilaahay u gedgediyey waciidkii lacallahum yattaquuna si ay u cabsadaan ama ay u dhowrsadaan aw yuxdisu lahum dikran amase qur-aankii uu u soo dejiyo u soo kordhiyo waano ama inuu qur-aankii u soo dejiyo ama u soo kordhiyo ama u soo kordhiyo aan leeyahay waano dikrigu waa waano wey ama inay cabsadaan ama qur-aankii uu saxo oo ay ku waantoomaan ayb hada bilah towfiiq sal allah wslam ala nabiyina mxamedi wala alihi wsaxbihi wslem